nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america xaaladda qaxootiga ee dadka ka yimid yeman ee ku sugan somalilan ayaa xilligan ah mid degan sanad kadib markii ay kasoo carareen dalkoodii colaadii dalkaasi ka dhacday darteed sanadkii lasoo dhaafay dad gaadhaya boqol iyo toddobaatan iyo lix kun oo qof oo kasoo cararay yeman ayaa soo gaadhay geeska africa sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay unhcr qaar badan oo kamid dadkaasi waa dad afrikaan oo dib ugu soo laabtay wadamadoodii hase yeeshee lix iyo labaatan kun oo kamid a waa dad u dhashay wadanka yeman jiil craig oo hargeysa tegtay ayaa warbixinta noo soo dirtay waa kan cumar xasan
waasim sayid maxamed waxa uu soo gaadhay somalilan bishii februari isaga xaaskiisa iyo laba carruuraha waxa ay ka soo qaxeen dalka yeman kadib markii maleeshiyaadka xuutigu ay weerar ku qaadeen gurigooda oo ku yaala magaalada cadan dalkani waa waddanka keliya ee uu habnololeedkiisu rakhiiska yahay sida oo kale waxa jira amni fiican oo aan kula noolaan karo dadka waasim sayid maxamed waxa uu ka shaqeeyaa goob furunka lagu dubo oo uu leeyahay nin ay adeerkii saaxiiba yihiin oo suuriyaan ah oo magaciisa layidhaah cabdiraxmaan darwiish darwiish waxa uu ku noolaa dalkaasi yeman tan iyo kun sagaal boqol iyo siddeetankii balse sanadkii lasoo dhaafay ayuu qoyskiisa keenay magaalada hargeysa xaaladdu halkani aad ayay u fiican tahay laakiin waxa iga maqan qaar ka mid ah qalabka iyo taageero waxa aan doonayaa in aan socdo oo aan tago waddan kale balse waa mid aad u adag khatarta baddu ay leedahay lama mari karo xaaskayga iyo labadayda gabdhood haddii aan heli lahaa hab sharciga waafaqsan oo aan ku tegi karo qaaradda yurub ama meel kaleba waan oggolaan lahaa in aan sidaa sameeyo fursadaha qaxootiga yemaniyiinta ah waa kuwa kooban intooda badan ma haystaan lacag ay siiyaan dadka wax tahriibiya si ay iskugu dayaan safarka dheer ee khatarta badan ee ku wajahan qaaradda yurub kaas oo uu ka mid yahay meelaha lasii marayo in laga gudbo gacanka cadmeed kadibna lug lagu sii dhex maro dhul ka mid ah dalka masar si loo gaadho badda mediteraneyanka markaas kadib xataa intooda badan ma heli karaan fiise ay ku galaan qaaradda yurub ama xataa dalka turkiga ay ku galaan somalilan waxaa laga yaabaa in ay ammaan tahay soo dhowayn fiicanna ay leedahay balse waa sabool waxaa jirta shaqo la'aan heer sare ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marka magaceeda lasoo gaabiya layidhaah u n h c r ayaa sheegaysa toban kun oo qof oo soo gaadhay halkaasi ku dhowaad kun iyo sagaal boqol oo qof oo keliya in ay yihiin muwaadiniin reer yeman ah ma jirto xero qaxooti oo ku taalla somalilan dowladdu waxa ay sheegtay in ay soo dhowaynayso fikirkaas oo ay albaabadeedu u furan yihiin hase ahaatee qaramadii midoobay ayaa sheegaysa in tiradu aanay qiil u noqonaynin arrintaas haddaba wasiirka dibudejinta ee somalilan cali siciid raygal ayaa yidhi somalilan waxay ka gooday soomaaliya sannadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii saddex sannadood oo dagaalaha kadib sidaas darteedna dadka halkan jooga waxay og yihiin oo ay aragti u leeyihiin waxa ay tahay qaxootinimadu welina khayraadku wuu kooban yahay horta shaqaalaanta waxaa keenaya dee waddanka waddan la aqoonsan yahay maaha dhaqaalo fara badan oo kalena dee ma haysano laakiin waa loo dadaalaa in horta marka hore iyaga waxaa loo fasaxay in qof walba xirfadu yaqaano ku shaqaysan karo qof waliba aqoontu yaqaano kii gacanta wax ka yaqaana kii qalinka wax ka yaqaana kii qof waliba wuxuu yaqaano inuu ku shaqaysan karo ayaa somaliland xukuumaddu u ogolaatay inuu qof ku shaqaysan karo waa kii dukaan furaysan kara liisan lasiiyo sharciyo lasiiyo uu ku furto kii meherado kale fa ganacsi geli kara ayaa ayaa ayaa la siiyey xuquuqna way leeyihiin oo maadaama dad qaxootiyo dadka kusoo qaxo dhibaataysanay yihiin dee xuquuq way leeyihin in shaqooyin lala raadiyo wixii lala qaban karo lala qabto somalilandna waa u diyaar ayo dariiq ay u mari karto oo shaqo ugu samayn karto inay u samayso qaxootigu markii ay gaadheen somalilan waxa la siiyey cunto daryeel caafimaad iyo lacag qof kastaba waxa la siiyey boqol dollar oo ay bixisay qaramada midoobay waxaa sida oo kale ay heli karayaan gaadiid soomaaliya gudaheeda ah balse qaarkood waxaasi kuma filla sida jihaan cali cabdulla waxaan doonayaa in aan tago waddan horumaray waxa aan doonayaa in aan noolaado waxa aan doonayaa in aan dhaqaale ahaan ahaado mid deggan waxa aan doonayaa in aan waxbarashadeydii dib ugu laabto in aan wax sameeyo nolol in aan sameeyo halkani nolol ma taallo haddaba arrintu si kastaba ha ahaatee hadda waxaa qasab ku ah in ay waxa ugu wanaagsan sameeyaan qaxootigu inta ay joogaan somalilan warbixintii jiil craig ay noo soo dirtay waxaa inoo akhrinayay cumar xasan